asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal gobolwida idaacadda kala socotaan subax wanaagsan kusoo dhawaada xubinta wargeysyada waxyaba qoreen taarikhdu waxay ku beegan tahay saddexda bisha juun sanadka labada kun labaatan iyo afar anigoo maxamed cali midoobe idinla socodsiinaya dhegeystayaal kulan wacan marka lidalkiinba dhegeystayaal kusoo dhowada xubintii wargeysada iyo waxyaabaha qoreen wargeyska saaka oo subaxnimo isniina wargeyska daily nation dhegeystanad iyo miiska noo saaran warbixinada waaweyn ay qorayaan iyo anageena haddii aan soo qabta wargeyska daily nation boggiisa kuwaad warbixinada ku qoran waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka william ruto xildhibaanada ugu yeeraya socda oo meeshaad rabtaan aada waxa lagu yidhaahdo tanga tanga warbixinadan iyo wargeyska halkan kaga hadlaya bogga lixadii toddobadii ku qoriya madaxweynaha dalka william ruto shalay ayaa waxay u muuqatay si toos inuu uga horyimid ku-xigeenkiisa rigaadi gashaago markii uu kenyaanka xildhibaanada uu ku dhiiriyey inay wadanka qeybihiisa kala duwan tagaan iyadoo weliba isagoo sheegay intaasi ay tahay howlahooda laga doonayo dastuuriga tani ee kusoo aadeysa xili ay u muuqato isdiijiidka u dhexeeya madaxda xisbiga u d a ee maamulka kenya kwanza madaxweyneha ku-xigeenkiisa uu sii ballaaranaya bogga lixadii toddobada ayuu ku qoraya uu kaga hadlaya arrimahani kala duwan bogga koowaad warbixinada kala duwan uu ku qoray waxaa ka mid ah arrimaha kala duwan ee ku saabsan xildhibaan hogaamiyaasha gobolka xeebta oo dagaalka lagula jiro qaadka noociisa muguuka sii ballaarinaya wargeyska halkan kaga hadlaya bogga lix iyo tobanaad ay ku qoray isla bogga koowaad warbixinada ku qoray waxaa ka mid ah hay-adaha dowladdu ay leeyihiin ayaa boqolkiiba afartan laga jaraya miisaaniyadooda iyadoo weliba isha lagu hayo in qaarkood meesha laga saaro qaarna laysku daro oo laysku dhafo wargeyska waxaa ku qoraya bogga shanaad warbixintaasi oo dhameystiran uu kaga hadlayo bogga koowaad warbixinada ugu qor waxaa ka mid warbixino wargeyska halkan waxuu kaga hadlay uu leeyahay ardayda sababta ay daaqada oga tuurayaan shahaadooyinka digriga jaamacadaha islamarkaana ay u darbidayaan shahaadada diploma ee laga bixiyo kuliyadaha farsamada wargeyska waxa uu ku qoraya warbixino arrimaha kala duwan ee ku saabsan daily nation bogga daily nation labaad warbixinada ku qor waxaa ka mid ah macalimiinta iyo wargeyska halkan kaga hadlaya oo ka cabaadaya kadib markii ay su ay waayeen fursadaha la xiriira shaqooyinka dugsiyada sare ee loo yaqaano j s s iyo wargeyska halkan kaga hadlaya warbixino ku saabsan arrintan uu leeyahay macalimiinta dugsiyada hoose ayaa waxaad moodaa inay dagaal iyo dood kula jiraan guddiga adeega macalimiinta ayagoo sheegaya inay ku guuldareysteen in ay uga qeybgeliyaan inay ka qeyb yihiin ama ay wax ka baraan dugsiyada loo yaqaano junior secondary school islamarkaana guddiga t c ay durbideen inay shaqaaleysiiyaan macalimiin kale wargeyska warbixintan bogga labaad ayuu ku qorayaa waxaana uu leeyahay guddiga adeega ururka ay ku mideysan yihiin macalimiinta naat ayaa arrintani ka cabanaya iyadoo weliba ay sheegayaan in macalimiinta oo xirfadooda sare u qaaday haddana ay ku adag aan la siinin fursaddaasi in ay dugsiyada j s s la yiraahdo ay wax ka baraan bog labaad ayaa dugutigeysa wargeyska warbixintan oo dhameystiran oo ururka ay ku mideysan yihiin macalimiinta naat ay dood ka wadaan macalimiinta wax ka dhigaya dugsiyada j s s loo yaqaano wargeyska daily nation uu ku qorayo bogga labaad wargeyska warbixinada ku qoray waxaa kamid warbixino halkan wuxuu kusaabsan ku saabsan uu kaga hadlayaa maxkamadda go-aan ka gaari doonto maanta in xisbiga kanu uu helayo ama uu dib u helayo dhismaha k i c c iyo wargeyska halkan kaga hadlaya garsoore ayaa maanta waxa uu go-aan ka soo saari doonaa in xisbiga kanu uu dib u qaadani doono dhismaha casriga ee kenyatta international conference center k i c c dacwadda ay maxkamaddu geeyeen maxkamadda deegaanka iyo sidoo kale dhulka afar sano ka hor waxaynay doonayaan in dhulkaasi ay u helaan dib kadib markii dhulkaasi laga saaray sanadkii labada kun labaatan iyo sanadkii labada kun iyo saddexdii bishii februaayo koob iyo tobankeeda xisbigan ayaa ku andacoonaya oo maxkamadda dokumeentiyadeedu waxay tusayaan in dhulkan la siiyey sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii bishii mey tobankeedii oo guddiga dhulka uu siiyey islamarkaana kun sagaal boqol sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkiina ay heleen warqadda sabar loogaha dhulka wargeyska warbixinadu ku qorayo waxaa ka mid a warbixino uu kaga hadlayo arrimahan kala duwan ee ku saabsan waxa uu leeyahay koox ka ka oo waddankan kasoo jeedaano oo ah dadka fuula buuraha ama aada u xiseeya buuraha la fuulayo ayaa waxa ay tegeen ilaa iyo buuraha loo yaqaano manga hills waxaana ay ku maamuusayeen oo ay ku sharfayeen nin kenyan ah oo ku dhintay isagoo rabay inuu tago qeybta ugu sare ee buurta dunida ugu dheer oo loo yaqaano mount everest oo bishiiaanu kusoo gudubnay halkaasi ku geeriyooday isagoo in yar u jira qeybtii ugu sarreysay ee buurta warbixinadan ayuu halkan kaga hadlaya wargeeska bogga saddexaad uu ku qorayaa ku saabsan arrimahaasi kala duwan dadkaasi oo kooxa oo tagayilayo buuraha manga hills ee ah xadka ismaamulada kisii nyamira iyagoo xusaya joshua jeriod kirui oo ahaa nin isagana buuraha fuula islamarkaana bishiianu kasoo gudana buurta mount everest ku geeriyooday bogga faraada wargeyska waxuu kaga hadlaya arrimaha siyaasadda waxa uu leeyahay xisbiga u d a ismaamulka nairobi ayaa waxa ay ku u daalaadhacayaan oo ay ku dagaalayaan istijiidkii sidoo kale cidda xisbiga hogaaminaysa wargeyska halkan kaga hadlaya warbixinadan kala duwan oo ku qoray arrimahaas kala duwan waxaana uu leeyahay gudoomiyaha ismaamulka nairobi johnson sakaja ayaa isagu waxa uu ku hanwen yahay inuu ku guuleysanayo uu ka guuleysanayo dhigiisa xildhibaanka gakuya waxaana uu ku eedeynayaa in uu isticmaalayo xeelado qaldan wargeyska warbixinadan bogga farada ay ku qorayaa uu kaga hadlaya arrimahaas kala duwan sakaja johnson ayaa waxa uu sheegayaa in uu asagu rajiqo waxaana ay ku hardamayaan gudoomiyaha ismaamulka nairobi gaar ahaana xisbiga u d a cidda nairobi ku hogaamin doonta wargeyska daily nation haddii aan ka gudbo standard bogiisa kood warbixinada ku qor waxaa ka mid a wargeyska standard warbixino ku saabsan arrimaha gashaagu ayuu kaga hadlaya iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka iyo ku-xigeen waxuu kaga hadlaya oo u suuroobi wayse inuu helo diyaaradda militariga wargeyska daily nation iyo standard dhalinyarada ee warbixintaas boga koodu ku qoray waxa uu leeyahy madaxweyne ku-xigeenka dalka rikada gishaago ayaa dhowr jeer waxa uu heli waayey diyaaradda militariga in uu adeegsado goobaha uu doonaya uu ku aado waxaana halkan uu kaga hadlay tii u dambeysay ayaa ah in uu doonayay mid uu ku tagay ismaamulka bongoma balse uu waayey kadib markii la dhahay muusan codsanin boga sideedaad ayuu ku qoriyaa warbixinadan kala duwan oo ku qoraya arrimahaas kala duwan wargeyska boga koowaad warbixinada ku qoray xakamiis jijiidka xisbiga u d a ee wargeyska halkan kaga hadlayaa uu ku qorayo boga labaad warbixintaasi oo dhammaystiran haddii aan usoo gudubno warbixintaasi boga labaad uu ku qorayo xisbiga u d a isjijiidka iyo sidoo kale xulafada kala duwan xili doorashooyinka deegaanaduna ay qabanayaan sawirka waxa uu soo qaatay boga labaad wargeyska the standard xubnaha u d a ismaamulka mombasa gaar ahaan deegaanka nyaali ayuu wargeyska halkan kaga hadlayaa juun labayo labaatankeeda oo bishan aan ku gud jirnaa ay u diyaargaroobayaan doorashada deegaanadaasi inay qabtaan iyo cidda deegaanadaasi ku hogaamin doonta xisbiga u d a ayuu kaga hadlaya wargeyska halkan bishii oktoobar sanadkii labada kun labaatan iyo saddexdii madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaada gishagua ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in asagii ku-xigeenkiisa anaradee uusan waxba ka dhexaynin oo isjijiid uusan ka dhexayn ama aysan kala tegi karin wargeyska halkan waxau kaga hadlayaa juun sanadkan labada kun labaatan iyo afar waxaa aada u ballaaranaya kala fogaanta madaxweyneha ku-xigeenkiisa iyo si guudba xisbiga u d a ayuu wargeyska halkan kaga hadlaya ruuto ayaa muddo laba sana xafiiska ku sii dhow waxaana ay u muuqataa xisbiga u d a in ay isjiidjiidanayaan islamarkaana midnimadoodu ay halis ku jirto waxaana wargeyska halkan uu kaga hadlayaa uu ku qoraya warbixinaha madaxweynaha dalka william ruto oo doonaya in uu isku shaandhayn iyo dib u habeen ku sameeyo istaraatiijiyadiisa dhanka siyaasadda dhanka ka hor doorashada labada kun labaatan iyo toddobada tanina waxaa laleeyahay waa haddii uu ku guuleysto in uu nugleeyo ama uu jilciyo madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gishagwa warbixinadan arrimahan ku saabsan boga faraadi boga labaad iyo saddexaad ayuu ku qorayaa isla boga saddexaadna arrimahaas ayuu ku qoraya wargeyska uu leeyahay u d a iyo sidoo kale arrimaha kala duwan ee isjijiidkooda u dhexeeya ayuu arrimahan kala duwan uu ku qorayo dhankaas iyo wargeyska the standard ee ku saabsan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo xulafada labada dhinac oo hadallo kala duwan oo isku jiedjeedanaya la xiriira nidaamka dadka siyaasaddu ay u wadaan hagaag warbixinadaasi dhaman dhegeystayaal wargeysyada standard dnation ayd ugu tegeysa bogogoodu kala duwan aad ka heleysa iyagoo dhammaystiran dhegeystayaal kuwa ugu macquulsan ee warbixinadan iyo wararka la xiriira arrimahan kala duwan oo wararkayaga ayaad ku maqli doontaan dhegeystayaal balnaga iyo dhanka qadka telefoonka dhegeystayaasha doonaya barnaamijka inay nagala qayb qaataan xubinta hadaleynta eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber dhegeysta ismaamulkii deegaankaaad ku sugantay maxaa la hadlayaa saaka ugu waaweyn ayaad noo soo gudbini kartaa dhegeystayaal eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber ayaad soo bici kartaa dhegeyste si aad noogala qayb qaadato xubinta hadaleynta hagaag dhegeystayaasha dhanka qadka telefoon ku jiraan ayaan u yeerayaa doonaya inay nagala qayb qaataan stafm hello hello stafm stafm hello hagaag qadka kuma jira waa uu mahadsan yahay dhegeystaasi dhegeystayaasha kale ayaan u yeerayaa bar toddoba eber labo saddex shan ber eber sagaal eber ayaad sabci kartaa dhegeyste deegaankaad ku sugantahay saaka maxaa la hadlayaa maxaase waaweyn ee dadku ay hadalayaan maxaase lagu waabariiste hagaag dhegeystayaasha dhanka qadka telefoonka ayaan u yeerayaa doonaya barnaamijka inay nagala qayb qaataan hagaag mas furoobaysa dhegeystaha kale dhanka qadka telefoonka stafm hellow hagaagasna mahayo aad bay u mahadsan tahay dhegeystayaal goordhow markay sideeddii subaxnimo ku dhacdo warkii aad maqli doontaan dhegeystayaal hadduu ala yiraahdo stafm hellow hagaag kadibna barnaamijka hogaanka sta ayaa noo sii soconaya dhegeystayaal oo halkiisa dhooga sii soconaya dhammaantiin waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina dhegeystayaal barnaamijka xubinta hadalaynta wargeysyada qeybihii dambe ayaanu kusii saqeyna dhegeystayaal deegaankii ismaamulka aad ku sugan tahay saaka maxaa la hadalhaya ee lagu abarista dhegeyste soo dhawo walaal magacaaga soo dhawow
waa doctor khaliif burjumuri haye ka waran saaka sida lagu abadhistay alxamdulilah waraaqa bashaas alxamdulilah allaha wadil carka tiirlaanta taaga mahadsan alxamdulilah waa waa berisanay hadalhaynta ugu badan waxaa weeye qaadka hadal waa la joojinaa la yiri haye marka saasum baa jirta marka alxamdulilah sida kale waa la waxaan sheegna waa dembi aad baad umahadsantay walaal waa kaaga mahad celinaa ka qaybgalkaada iyo sida quruxda badanaad barnaamijkan ogala qayb qaadatay dhegeystayaasha kale dhanka qadka taleefonka star f m hello hello star f m
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaaga halkaad ku suganta walaal
fartuun waayo waxaa jooga etoobiya ku suuganahe oo ku salaamaya walaala si wacan waa kaa qaaday soo dhawaaw ka waran saaka intaad ka warhay sidii lagu abristay
maasha allah si wanaagsan oo lagu abariistay intaa ka waramo Ee, dhammaan asxaabta ku xiran star waa salaamaya si fiican
familkeyga joogaan etoobiya waa salaamaya haye
anigoo ku salaamaya walaala waad mahadsantahay fartuun waan kaaga mahad celinaynaa ka qaybgalkaada
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhammaantiin dhegeystayaasha qiimaha ee qadarintii naga mudan subax waxaan wanaagsanaan idin leenahay waa mar kaliya barnaamijkeena hogaanka heystaa ood inooga barateen xiliyadan oo kale inaan hawada idiin soo marino ee dhegeystayaal waa subaxnimo isniin ah taariikhdan ay ku beegan tahay saddexda bisha lixaad sanadka laba kun labaatan iyo afar waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka alaab aan ooga hadalno xaaladaha dalka ee markaa iyada taagan barnaamijka intuu hawada ku jiro dhegeystayaal waxaa idinla socodsiini doonaa anigu waa muxudiin xasan maxamed iyo saaxiibkey maxamed cali dhammaantiin waxaan idin leenahay kusoo dhawaada barnaamijka waa tahay dhegeystayaal barnaamijka een, hogaanka heysta ee xaaladaha dalka waxaanu diirada ku saari doonaa eh, hurgufka u dhexeeyo ismaamulada ee soo saara qaadka iyo mogokaaga sidaad u taqaaniin iyo ismaamulada kale ee kasoo horjeedaa in ganacsigaasi la sameeyo qodobka ugu horeeya aan fiirin doono ee wuxuu yahay ganacsatada mogokaaga ayaa waxa ay wajahayaan dhibaatooyin badan iyadoo saddexda ismaamul ee waqooyi bari kenya wajeer gaarisa ee mandheera ay ka eh, dhawaajiyeen inay ku biiraan ismaamulada xeebta si ay u mu- u mamnuucaan mogokaga arrintani ayaa kusoo beegmaysa iyadoo countiga misne ismaamulka saa u taqaanaan ee kuwaale lagu wado in uu noqdo maamulka ugu horeeyey ee gobolka xeebta ee dagaalka ka dhanka ah mugukaga iyo khaadka u gaarsiiyo heer laga soo laaban karin mamnuucidda iyadoo lasoo saarayo een, canshuuro cusub oo sharci noqoni doono ee toddobaadkani nagu soo aadan dhanka kale ganacsatada ku howlan ganacsiga mugukaga iyo khaadka ayaa sheegay inay la dagaalamaan kor een, kor u kaca canshuuraha ay doonayeen kountiyada inay kor u qaadaan boqolkiiba mamnuucidda mugukaga iyo khaadka ayaa ahayd mowduuc isjijiid badan oo ku- u dhexeeya gobolada xeebta ee ismaamulada khaadka iyo mugukaga oo ah meru iyo embu ismaamulada mombasa iyo kilifi ayaa ku dhawaaqay in laga mamnuucayo maanduuriyaha mugukaga tania ayaa waxay carabka eh, ku dhufatay misne siisay ismaamulada kale- eh, kuwaale oo sare u qaaday iska caabinta tillaabooyinka looga dan leeyahay in la abaaro halka ay eh, dhibaatada ugu badan ay kasoo gaarto ganacsatada ee ka ganacsatada waxyaabaha imaanka dooriya sharciga maaliyadda ee countiga misne ismaamulka ee kuwaale ee sanadkani laba kun labaatan iyo afar ayaa soo eh, jeediyey isbeddel weyn oo lagu canshu- eh, lagu kordhinayo canshuuraha laga qaado ganacsatada ee ka ganacsada ee ka ganacsada qaadka iyo mugukaga ee labaduba qiimaha lagu soo dejinayo een, hal gaari sida een, gaariga ee pickupka aada u taqaanaan misna aad u yaqaan loo garanayo oo lagu canshuuri doono oo lagu canshuuri jiray horaantiiba toban kun oo da- shilinka dalkani kenya ah ayaa hadda noqonaya siddeetan kun oo shilinkani dalka kenya ah Ah, sidoo kale xamuulka ee brobox gaariga ee brobox sida u taqaanin ee badeecadani waxa uu hadda qiimihiisu yahay lixdan kun halka horaanti uu ahaa toban kun oo keliya halka gaariga kantada sida u taqaanin uu hadda ku kacayo qofka ee ganacsadaha ah boqol kun si uu u dejiyo shixnadani gaariga xamuulka ah oo miisaankiisu uu ka badan yahay shan iyo tobantan wuxuu ku kici doonaa ilaa saddex boqol oo kun oo shilinka dalka ah laga soo dejinayo countiga ee kuale markii ee qaadka loo safranayo qarash qarashka ayaa sidoo kale lagu kordhini doonaa gaadiidyada yaryarka ah ee mugukaaga iyo khaadka inta badan qaado sida mootada bajaajta ayaa hadda qiimaheedu yahay soddon kun oo shilinka halka uu markii hore uu ahaa saddex kun oo shilinka dalka ah jawaanka lamidka ah uu lagu guri doono ayaa horaantoor wuxuu ahaa laba kun iyo shan boqol haatanna wuxuu taagan yahay labaatan kun oo lacagta dalka ah qeybta cusub ee tugtugta sidaa u taqaanin afartan kun ayaa isagana laga dhigi doonaa canshuuraha waa hal cabir oo la isku dayayo in la xadido isticmaalka maanduuriyaha ismaamulada ee xeebta iyo kuwa gobolka waqooyi bariwo sidaa hadda ay ka dhawaajeen laakiin xitaa ka hor inta aanan canshuurahaasi la sharciyeynin oo la dhaqangelinin tallaabadani ayaa kicinaysa misne dhalinaysa falcelino kala duwan oo ka jira ismaamulada waxa ay ugu digayaan dowladda in ay labajibaarto dagaalka ka dhanka ah maanduuriyaha iyo balwadaha ee ka jira inta badan saameeya dhalinyarada ee dalkani kenya iyago oo dhanka kalena ka dhawaajiyey in ay maraan dariiqa ay gobolada xeebta ah ula tacaalayaan waxyaabaha kiciye ee dhalinyarada misne saameeya dhalinyarada ee gobolka waqooyiga ee dalkani kenya iyadoo ay socdaan iskuayna isku dayayaan xiisaha ee haatanna ka taagan ee dalkani lagu xakameynayo laguna xadidayo isticmaalka mugugaga gobolkani oo saarayaasha oo sare ukac badan ku sameynaya ee dalkani ayaa sidoo kale lala dagaalamaya in la mamnuuco mugukaaga iyo qaadka sida uu taqaanin dooda mugukaaga iyo qaadka ayaa hadda kasii gudbeysa gobolada xeebta iyadoo madaxda kasoo jeeda waqooyiga kenya misne waqooyi bari kenya saa u taqaanin ay hadda kusoo biirayaan oo ay ku garab taagan yihiin dhiigooda ee xeebta waxaay ugu digayaan dowladda in ay laba jibaaranto dagaalka ka dhanka ah maanduuriyaha iyo balwadaha iyagoo dowladda u sheegaya in inta badan tallaabo aada iyo aada u ballaaran ay ka qaado qaadka inta badan saameynayo dhalinyarada iyo hooyooyinka iyo xitaa waayeelada haddii ay noqoto xag dhaqaale haddii ay noqoto in reerarka badan ay ku dumaan haddii ay noqoto in hooya wiilkeeda ay soo waxbartay dooneyso inuu waxyaabo badan oo u sameeyo misne horumar badan u gaarsiiyo in ay kaga hortegi lahaayeen mamnuuca misne xadidaada lagu sameynayo mukugaaga misne qaadka sida u taqaanin dhegeystayaal waa qodobada aanu maanta ku eegi doono barnaamijka balse haatan haddaan ioga dhankaasi saaxiibkay maxamed aad baad umahadsantahay muxidiin warbixintaasi quruxda badan aad nala wadaagtay runaantii muxidiin waxaa u malaynayaa tan iyo markii arrintan ay soo shaacbacday guud ahaan wadanka gaar ahaan ismaamulada gobolka waqooyi bari gobolka xeebta iyo dadka kale ee si guudba doonayaba in qaadka iyo waxyaabaha la halmaalama meesha laga saaro ama dadka laga badbaadiyo ayaa waxa uu soo jiitay dad isugu jira oo soo dhoweynaya barnaamijkan iyo dad ka hor imaadsan sax ismaamulka ismaamul ismaamulka wajeer maalintii xafladda madaraka day bal aan dhegeysana qaar ka mid a hogaamiyaasha waxay sheegeen in lacaga aada u tira badan ismaamulka wajeer uu uga baxo qaadka ee imaada ismaamulkaasi oo shacabka ismaamulkaasi ku nool dhaqaalaha ay ku bixiyaan arrimaha la xiriira dhanka iyo qaadka
waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin dood badan ka dhalisay waddanka ee ku saabsan baalka la yidhaahdo qaad ama moqoqaa waan ogahay dadweynaha ama dhalinyarta oo isticmaalkiisa ku badan oo dadka annaga aan codka ka dulayna berri cod baan ku wayni karaa aniga hadalkayga laakiin diyaar baan u hay insha allah waxaan rabaa inaan idin siiyo cadadda baalka la yidhaahdo qaad ama qoqaaga wuxuu ka soo gala horta meesha aniga aan maalo habis weynin ayaa entry pointka wajeer laga soo gala oo ka imaaday meru habeen walbo waxaa soo mara magaalada habisweyne oo countigai ka warraysa oo revenue laga qaadaa shan baabuur oo nooca kantaaga ah oo qaad keenaan halkii baabuur waxaa saaran shan kun oo kiilo oo qaad ah shan kun oo kiilo oo qaad ah qaadkaasna xoolaha ma cunaan shimbiraha kale ma cunaan dadweynaha baa cunaa sooma marka bal aan xisaabtan idiin sheega dhegaysta qaadka isaga ah halkii kiila waa lacag lix boqol oo shilin habasweyne magaalada wajeer uwa ka sarreeya hataa waxaad heli meelo qaarkood special baa la dhahaa waa kun iyo afar boqol ilaa kun iyo laba boqol gaaraya wajeer waxaa imaataa saddex baabuur oo kanta ah oo qaadka keenan habasweyne laba baabuur baa ku degtaa marka shanta baabuur oo imaato wajeer daily markaan ugu dhufanno bil ahaan one hundred and twenty nine six hundred million shilling boqol iyo soddon milyan oo shilling oo lacag ah ayaa qaad ku baxdaa bishii wajeer county lacagtaa iyada ah haddii ay magaalada ku noqon lahayd oo wax soo saarka dadka wax lagala qaban lahaa miyay naga tegi lahayd ya sanadkii haddaad fiiriso ku dhawaad one billion wajeer way ka baxdaa oy aadaa gobollada kale lacagtaa iyada ah dad baa lagu waxbaraa jaamacado looga bixiyaa ganacsi loogu bilaabaa marka fariinta aan farayo dadweynaha madaxda reer wajeer oo dhan oo governaga iyo dibitiga iyo m p-ga ay u sarreeyaan m c yada culmaaudiinka maamooyinka dhallinyarta ba waxay tahay bal aan ku dadaalno baalkan maba la goyni kar lamana ciribtiri kare aan muujino dadaala bal inaan ku yarayni karno isticmaalkiisa aan isku dayno annaga as a county assembly ahaan your excellency you will have our full support we will enact uh, specific legislation to that effect and we need your support so that we join the rest of the country especially the coastal leaders who have put a total ban on the Mokoka and Mira trade in their respective counties. We besiege the county administration in liaison with the county security committee to ensure that this menace is completely effected from this county. I know it is not a small joke, it's not a business and a walk in the park, but I beseech if we put our hands together we can do something about this ebel baan la kufaadhacaynay qaad aan la kufaadhacaynay hadda waxaa noogu darsantay caleen suna oo magaceedu la yidhaahdo muquuqaa iyo muquuqaa wax lahada baalkan wuu firaaray meel walbuu galay tuulooyinkuu galay waxaa la sheegayaa in bulshadani haddii aanan si deg dega macnaha uxugta aan hayno si deg dega haddii arrintan aan wax nooga qabanin in bulshadan ay galaafanayso membiga uu ka hadlay madaxda kalena way ka hadashay dhib waxaa noogu filnaa qaadka midkan rakiiska oo sunta ah oo diyaaradaha lagu keenayo oo baabuurta lagu keenayo waxaan leeyahay horta shirkadaha diyaaradaha renegade iyo ifly hadda kuwaasaa noo yimaado wajar ka yimaad nairobi ka yimaado haddii diyaaradahooda lasoo saaro muquuqaaga waxaa codsi naga ah laga bilaabo beri subax inay naga joojiyaan we submit and request the airlines operating from Nairobi to Wajir, Renegade and iFly, please to desist from bringing Moha going forward because it's in their interest that that is stopped. wax faa'iido oo hadda muuqaa laga kiilo badanna ma laha wixii waa iska dabeel ah culeysna ma leh marka faa'iido badan iyagana uma aha laakiin bulshadana saameyn badan buu ku leeyahay horta hay-adaha iyo shirkadaha diyaaradaha hanaga joojiyaan midda xigta wixii sharciga waafaqsan oo arrintaa lagu joojin karo iyadana waa u taagannahay waan samaynaa insha allah
dhegeysta f m codka gobolka waqooyi bareed nagala socotaan dhegeystayaal weli barnaamijka hogaankasta ayaan ku guda jirnaa qeybihiisii hore ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal oo saaka barnaamijka hogaankasta arrimaha waddankan kaga hadlayno dooda ballaaratay ee la xiriirta qaadka gaar ahaan noociisa muuquuqa mogoka loo yaqaano oo ismaamulada kala duwan ee waddanka doonayaan inay mamnuucaan isticmaalkiisa ibidiisa iyo sidoo kale in ismaamuladooda la keeno ismaamulka mombasa ayaa bilaabeen oo gobolka xeebta ismaamulada kale kilifi iyo kuwale iyaguna ay kusoo xigeen haatan waxaa arintaasi ku dulwareeganaya ismaamulada gobolka waqooyi bari gaarisa mandheere wajeer oo iyaguna doonaya inay arrimahani ka soo saaraan qodobo la xiriira sida xigta ama wadada xigta ee la qaadayo gudoomiyaha ismaamulka mombasa cabdulsaamed shariif naasir ayaa isagu waxa uu uu sheegay in dadka dhaliilayo aysan ogeen dhacda dhibaatadii sidoo kale caqabadaha rasmiga ee ka dhalanaya ka dhasha qaadka isticmaalka dadka isticmaale ee gobolkii ismaamulkiisa iyo si gudba gobolka xeebka isagoo sheegaya in dhalinyaro badan uu burburiyey waraysi uu siiyey telefishinka maxalliga citizen xalay naasir ayaa waxa uu sheegay in dhalinyarada ismaamulka mombasa saameyn ballaaran uu ku yeeshay islamarkaana sanado badan ay caqabad ku aadi islamarkaana haatan loo baahan yahay in laga hadlo oo wax laga qabto isagoo sheegay wakhtigay noqotoba cidii way uun ka hadli lahayd waxaana la doonayaa in xaaladan wax laga bedelo gudoomiyuhu ayaa sidoo kale fursadda u adeegsaday maalintii loo dabaaldegay munaasabadda mandharo ka dhigi ee toddobaadkii aynu kasoo gudbina maalintii sabtida isagoo sheegay in aad iyo aad loogu baahan yahay islamarkaana muhiim ay u tahay in arrintani dhinaca la dhigo isagoo u sheegay dadka kasoo horjeeda in aan la cabsi gelinaynin islamarkaana uusan gadaal uga noqonaynin mowqifkiisa ku aadan in qaadka iyo gebi ahaanba waxyaabaha la halmaalo ee la mamnuuco gudoomiyuhu ayaa hadalkiisa waxaa kusoo aadaya iyadoo ismaamulada gaarisa mandheera iyo wajeer ayaa iyaguna farta ku fiiqayaan in ay ismaamulada gobolka xeebta ku biirayaan islamarkaana ay tallaabo ka qaadaan arrimaha la xiriira qaadka ismaamulka gaarisa iyo sidoo kale mandheera dib ayaan idinka maqashini doona dhegeystayaal gudoomiyaha ismaamulka mandheera maxamed aadan khaliif oo isagu sheegay in wadatashi ballaaran ay sameynayaan islamarkaana ay go-aan rasmiga qaadanayaan halka ismaamulka wajeer sidaad ku maqlayseen golaha hoose wakiiladu ay gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa ugu yeerayaan in ay ka caawinayaan islamarkaana wax alla wixii lagu suuragelini karo in meesha laga saaro ay sameynayaan gudoomiyaha ismaamulka mombaaso maalintii sabtida oo munaasabadda mandharo ka dhey loo dabaaldegayay oo arrimahan ka hadlaan yar dhegeysana dhegeystayaal
watu wa Mvita walinipigia mimi kura mara mbili nilipokuwa mbunge wa mwaka elfu mbili ishirini ilipoletwa hii ripoti ya mambo ya miraa na mogokaa, nikasema siku hizo ya kwa jamani, pale Billionaire ninapotoka Marekani.
mimi vijana wanaharibika na mogokaa mwaka elfu mbili na ishirini na nikasema ya kwa vile tunavyoheshimu, kuna wengine wenye kupanda, kuna wengine wenye kupata mabilioni, na sisi tuheshimuni ya kwa tuna vizazi ambavyo kwamba lazima tuweze kuvilinda. Miezi miwili baada ya kuapishwa kuwa gavana wa Mombasa, katika boardroom ya ofisi ya gavana nikaita wale wenye ku- kuuza, nikawaambia sikieni, sasa hivi ni time ya kuhakikisha ya kwa mimi niweze kuweka haya mambo ya action. Tafadhalini, mambo ya kuuzia watoto wetu mogokaa acheni katika Mombasa. Tafadhalini acheni katika Mombasa. Tafadhalini, sio ya kuwa niliwavamia, niliwaita na nikazungumza na wale wenye kufanya hii biashara. Hivi majuzi walipoona ya kuwa pochi sasa linaweza kufinyika katika zile bilioni ishirini na mbili wakaja nikawaambia tena achaneni kuuzia mogokaa vijana wetu wakaona ya kuwa mimi si, mama, si mtoto wa mama Nasimu, mimi ni mwandazimu. Mimi nikaonyesha ya kuwa mimi ndio yule chizi freshi. Haiwezekani ya kuwa mimi nikiambia watu lugha iingie hapa itoke hapa. Mimi nilipigiwa kura na watu wa Mombasa, sikupigiwa kura na watu wa Mombasa kazi yangu iwe ni kuwa ni kama showcase. Nilipigiwa kura niweze kuwahudumikia hawa watu. Nikawaambia safari hii ndio mutajua, hamujui, hakuna mogokaa kuingia katika kaunti ya Mombasa period. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, magavana wa Pwani, gavana wa Kilifi, gavana wa Taita, gavana wengine wote wako na kauli moja, na tutaanza kuzungumza na magavana wengine wa North Eastern. Mimi nashukuru wabunge, members of the county assembly, kwa sababu kuna wengine unajua, nilipokuwa naweka ile sahihi mpaka yule ulotype ile, ile executive order aliniambia kwa governor, this could be a political deathbed. Nikamwambia I would rather die standing than live when I'm kneeling.
kaasi waa gudoomiyaha ismaamulka mombasa cabdulsamed shariif naasir dhegeystayaal maalintii sabtida uu dalkan jeedinayay sidaad maqlayseenba oo gudoomiyuhu waxa uu sheegay in xitaa uu qorsheynayo in ismaamulada gobolka hogaamigudoomiyaasha ismaamulada gobolka waqooyi bari uu la hadlo oo arrimahan qaadka la xiriira ay ka wada hadlaan haatana waxaan u gudagelaynaa adeega qeybta ka ah ee barnaamijka brookside waxay ku siinaysaa darab la yaab leh oo ku saabsan dhammaan noocyada caanaha ee brookside ka hel qiimo dhimis shan iyo toban ah caanaha budada ee brookside dhammaan dukaamada jumlada iyo tafaariiqda meel kasta oo aad dalka ka joogto oo islamarkaana ka dhig cuntooyinkaaga kuwa wanaagsan dhammaan cuntooyinka waxay dhadhan wanaagsan yeelanayaan markaad ku darsatid caanaha budada ee hodanka ah saafigana ah ee brookside waxaad qiimo dhimis ku helaysaa eh, dhammaan noocyada kala duwan laga bilaabo eh, shan iyo tobanka garaam ilaa iyo laba dhibic kilogaram ee gasaci- gas- gasacadaysan hel qiimo dhimis boqolkiiba shan iyo toban eh, ah ee baakada baakad kasta oo caanaha brookside ah oo ka dhig dhammaan cuntooyinkaga kuwa aada u wanaagsan sida shaha caanaha ee aadka ee aadka aad u jeceshahay cabitaanka eh, kana dhig kuwa qoyska eh, dhan kuwa ay ku raaxaystaan ee dhadhankooda brookside waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada kugu dhow brookside wanaag dhammaantiis
waliista fm codka gobolka waqooyi bari dan kala socotaan dhegeystayaal barnaamijka ogaan kasta aynu ku guda jirnaa saaka oo arrimaha dalkan kaga hadalno oon diiradda ku saareyno arrinta dooda ka dhalisay wadanka ee la xiriirta eh, qaadka gaar ahaan nooca muguka loo yaqaano ayaan dhegeystayaal kaga hadlaynaa oo qaar ka mid a ismaamulada eh, xeebta ay mamnuuc saareen iyadoo weliba eh, madaxweynahana uu sheegay in guddiyo dhinacyo kala duwan lasoo saarayo si wax loogu qabta arrimaha la xiriira ee qaadka islamarkaana tabashooyinka ismaamuladaasi ay tabanayaan la eego iyo dadka iyaguna eh, beeraleyda ee ka macaasha arrimaha qaadka iyaguna eh, waxyaabaha ay tabanayaan la eego bal eh, dib aan eh, ugu socono gudoomiyihii eh, ismaamulka eh, mombasa cabdulsamed shariif naasir oo maalintii eh, sabtida hadal eh, ka jeedinayay ismaamulka mombasa xilligii lagu guda jiray munaasabadda mashujadi
ni kupiga magoti na kuwaomba watu, kwa sababu nisipoweza kuwatetea nyinyi, hamna tofauti na mimi ambaye kwamba napigia wa- magoti wengine. We have been enslaved and it is high time we remove these shackles. Na kama mi nauliza kama hili jambo ni zuri sana, between zile kaunti zote zinapouzwa mpaka hapa kuna kaunti zingine ambao kwamba population ni kubwa zaidi kwa nini iweje ya kwa mombasa ndio ambao kwamba sisi ndio wenye kufaa kula sana pigeni hisabu ndugu zangu mama zangu pigeni hisabu pigeni hisabu bilioni ishirini na mbili mimi nawapa hesabu za kichali yako ikiwa asilimia thelathini inatumika katika mombasa wana mombasa wanatumia bilioni saba kila mwaka kwa sababu ya mogokaa 7 billion you spend more on mogokaa than even sukuma wiki kama si watumwa hao kisha tukizungumza na mimi najua kuna watu aina mbili nitaweza kuadres kwa wale ndugu zangu wenye kutumia siwalaumu na ndio sababu nimepeana amri department of health rehabilitation kwa yule mwenye kutaka kuweza kunasuliwa na madawa ya kulevya na haya mengine mimi kama gavana wenu kama serikali ya kaunti nikishirikiana na assembly members na wabunge wenu na seneta wenu tutawalipia bure bila nyinyi kulipa hata ndururu moja Jinus, na, na, nasueni yale mengine yote sijui hivi sijui hivi sijui tutalileta tutafanya nini fanyeni mtakavyofanya lakini nawaambia tena haya tunaoyafanya ni kwa sababu yenu nyinyi kisha sasa nataka kuwaambia unajua kuna wale ambao kwamba hata mombasa hajui bahari yetu ni maji yake ya chumvi kuna wengine bahari yetu hajui bahari maji ni ya chumvi kuna wengine ukamuuliza ndani ya hii mombasa kama ajua mtongwe ni wapi hajui kuliko yeye akija anakuja public beach anakwenda wapi that rhetoric that empty rhetoric that stereotyping us that we are a county or a region of zombies and dealers and users that if we do not use heroin we have to use mogoka that will stop my friend
kaasi waa gudoomiyaha ismaamulka mombasa cabdul samed shariif naasir oo ka hadlayay arrimaha qaadka isagoo shacabka ismaamulkiisa noogu yeerayey in dhaqaalo badan uu kaga baxo qaadka marka loo barbardhigo waxyaabaha ay manfacanayaan muxidiin waxaa xusid mudan shalay baraha bulshada waxaan ku arkayay sawir oo dabcan la leeyahay ismaamulka mombasa ayuu ka soo baxay sawirkaasi waxa uu kaga hadlayaa qaadka waxaana uu leeyahay marka waxaa ku sawiran ri oo cunayso coos marka waxaa leeyahay nyasi ni kuombozi macnaha iyadoo loola jeedo caleenta cagaarka ah ee qaadka runaantii haddii si loo fiiriyana dadka gobolada waqooyi bari iyo si guudba markii la dhaho saameyn ayuu ku hayaa bulshada bulshooyinka kala duwan oo qofka de markii laga soo taga xitaa bulshada qofka nafsadiisa ayuuba saameyn u geysanaya hadday noqon lahayd dhan caafimaad dhan nadaafad dhan walba haddii aad eegto qofka uu saameyn ku yeelanaya marka waana taasi sababta keentaa ayaan isdhihi karnaa in ismaamulada gobolka ismaamulada gobolka xeebta ay haatan doonayaan in tallaabada ay qaadaan ee lagu mamnuucayo qaadka iyo waxyaabaha la halmaalo dhegeystayaal gudoomiyaha ismaamulka mandera oo asna arrimahan ka hadlay maalintii sabtida ayaa neegi doona goordhow hadduu waa la yihahdo xaggaa guuleysta fiiminta kala socotaan dhegeystayaal dhankaas iyo ismaamulka gaarisa haddii aan eegno iyaguna xildhibaano kala duwan ayaa arrimahani ka hadlay ee la xiriira qaadka walan dhegeysana xildhibaanka deegaanka dhadhaab farax macalin waxaan idin sheegi dhegaysta waxaa jira waxa la yidhaahda muguka si mnajua hii kitu naitwa muguka na miraa na mnajua sasa kuna bangi inaingia kutoka ethiopia in big big quantities kama mtu anataka fanya biashara ya drugs na tunajua kulikuwa na magavana kulikuwa na mapoliticians kulikuwa na kila mtu mpaka leo kuna politicians wengi ambao wanajulikana wengine wako kwa miraa wako kwa kila kitu wako kwa mambo ya drugs wako kwa kila hiyo hiyo hiyo hiyo fight this menace now askari shikeni hii bangi ambayo inatoka ethiopia shikeni hii muguka hii miraa pia tunataka isimamishwe wameru ni watu wazuri ni ndugu zetu pandeni kahawa na chai na mambo mengine mzuri mzuri katika mashamba yenu hapana panda sumu na mimi nimesema last time when uhuru was in, the, gov- in government kama unafikiria miraa ni mzuri sana go and serve it in state house simuliona hiyo nikisema mimi mwenyewe hatutaki sisi hiyo upuzi hiyo tumekataa na tunaambia serikali tunaambia kila mtu we will not accept it
dhankiisa xildhibaanka deegaanka lagdheer asagana aan fiirino eh, cabdiqadir oo arrimahan asagana aragtidiisa ku biiriye arrintan ka hadlayo maxaa waye arrintan qaadkeeda la moqoqa moqoqa waa qaad xun waaye dadka muxuu ku dhigaa meednoola hadda meesha la dhaho central ee mount kenya dadkoodii khamriga ka reebahayaan annagana maxay leeyahay moqoqa noo sidaa moqoqa la gado taa iyada ma ogolaanayno marka arrintan maxay hoos maata gavana hoos maata maxaan ku dhahay gavana tafadal arrinta ayada hala joojiyo moqoqa gaarsi soo gelin dadkiina irjaqad ka doonanaa irjaqad kale inhersin irjaqad kale wax beelka wax ka raadsada ka dhaafa baalkaa gadin maxaa yeelay haddii sida ku socoto maxaan ku dhihi karaa toban sanaad ka bacdi dad ma lahaa dhalinyarta kulli way dhammaanayn xanuun iyo kulli maskaxda laga geli marka gavana maxaan ku leeyahay arrintan mooqa ka shaqee
waa tahay dhegeystayaal een, codadkaasi iyo hadalladaasi waa madaxda gobolka waqooyi bari madaxda gobolka xeebta oo ka hadlayay ee, dhibaatada iyo saameynta inta badan uu ku yeesho khadka mugokaga sidaad u taqaaniin usbuucyadii hore ayay ahayd xilligii xeebta dhammaantooda ay mamnuuceyn ee, isticmaalka misne galka uu gelayo ee qaadka mugugaaga gobolada ee xeebta Eh, sidoo kale ganacsatada mugugaka ayaa waxa ay wajahayaan dhibaatooyin eh, badan iyadoo saddexda ismaamul ee waqooyi bari kenya eh, wajeer gaarisa mandheera ay ka dhawaajeen inay ku biiraan ismaamulada xeebta si ay u mamnuucaan mugukaaga dhanka kale ganacsatada ku howlan ganacsiga mugukaaga iyo qaadka ayaa sheegay inay la dagaalami doonaan korarka canshuurta ee la canshuurayo ee mugukaaga boqolkiiba Eh, mamnuucidda mugukaaga iyo qaadka ayaa ahayd een, mowduuc isjijiid badan oo u dhexeeyey gobolada xeebta iyo ismaamulada qaadka iyo mugukaaga ee kala ah meru iyo embu taasi oo haatana gobolka waqooyi bari ismaamulada ka midka ay kusoo biireen in ay mamnuucaan eh, isticmaalka misne cunitaanka daroogadaas ay u sheegeen ee loo yaqaano mugukaaga Een, waad u jeedeen xildhibaanka laga soo doorto dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ismaamulka gaarisa oo ka hadlayay sidoo kale wajeer mandheera ee dhammaantoodna waa ay ka wada hadleen Ah, dhegeystayaal qodobkeena dood ee barnaamijka ayaa wuxuu noqoni doonaa Een, sidee u aragtaa eh, ismaamulada misnaawan eraxde een, ay gobolkani waqooyi bari ismaamulada ka tirsan in ay mamnuucaan eh, maanduuriyaha misne saad u taqaanaan eh, mugukaaga qadka telefoonka tooska aad nagala soo xiriiri kartaan ee dhegeystayaal waa eber toddoba eber laba eh, saddex shan eber eber sagaal eber sideed u aragtaa in la mamnuuco eh, misne gobolka waqooyi bari sida ismaamulada gaarisa wajeer iyo mandheera in ay mamnuucaan qaadka mugukaaga sida aad u taqaaniin Eh, saameyn nocee ayuu ku yi- ayuu ku lahaa bulshada ee qaadkani mugukaaga aad isleedeen dhammaantiin waxaan idin leenahay subax wacan wanaagsan dhegeystayaasha qiimaha ee qadariinta inaga mudan qadka telefoonkan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber
hagaaga weli ista fm aad nagala socotaan dhegeystayaal haddaba qadka teleefonka barnaamijka aad nagala qayb qaadan kartaan aragtidiina noogu soo gudbinaysaan waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sakaal eber ayaad soo bici kartaan dhegeystayaal waxaana aan idin weydiinaynaa sideed u aragtaa in ismaamulada gobolka waqooyi bari laga mamnuuco eh, qaadka dhegeystay iyo sidoo kale saaxiibadiisa sida muguuka oo ka mid ah nooc qaadka dhegeyste waad sidee eh, saameynta aad isleedahay eh, gobolka gaar ahaan daayarta iyo si guudba dadka isticmaala waa uu ku haya waad nala wadaagi kartaa dhegeystayo xitaa haddii aad hayso sheekooyin cajiiba oo la xiriira qaadka waad nala wadaagi kartaa dhegeystayo barsadaba warlaba saddex shan beer beer sagaal iyo beer ayaad soo bici kartaan muxidiin dhegeystaha hore haddaad siiso hello stephen asalaamu calaykum stephen wacalaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhow barnaamijka magacaaga ee goobta ku sugantaha dhegeyste waa cabdirasaaq iyo mandera haye cabdirasaaq waa barnaamijka u gudagal haddaad la socdeed
walaalow horta waa soo dhaweyneynaa arrintan saan u aragna waa soo dhaweyneynaa oo arrintan maaragta niyow dhalinyar iyo ragba ma jiraan ma garat haye moqooqa ala tagay waan gartee marka walaalow waxaan waxay nagu haayaan xagga dhaqaalihii eber elke eber maxaa la dhihi jiray waxaaba mataqaanaa hataa xagga hataa dumarkii hataa waxa waaye waxa waaye waa waa dhibaas ka keenay oo maaragtay lama heshina xagga dabcad ahaan xagga sariirti waxaa kaloo jirta maaragtay xaggii iyo haddana dhalinyartii oo maaragtay hataa shaqaysan la shaqada hataa waa waa saameynaas ku yeestay ma garata haye
marka waxa waaye waxaan waa niyo sun oo maaragtay iyo daroogo xuno oo nasoo gasho wixii dhaqaalaheedii maaragtay dhan maaragtay nagala tagtay waa ma garata haye wallaahi ninkan horta ilaahay arkiisa kasoo saaray mombasa nin rag waay ninkaas annagana hadda mandheere ahaan hadda governan hata waa ka hadlee mhm wadatashiaas ku jiro ee wadatashian la suubina uu yiri wajeer inay ku daydaan faarax macalin khayr allaha siiso fiicanaas meel isagana u saaray ma garata haye wixii libaaniin oo dhan inay isu tagaan mhm culamaa u diinka maaragtay waxaan waaba weli waxaa ficnaan lahayba mudaaharaad inay maaragtay ah, la suubiyo haye waayo waxaan waxaas noqday niyow maskaxdii dadkii waxaa waaye maaragtay dadkii dhalinyarta waxaa lagu guri hayaa waxaa loo yaqaana rehabilitation centerg oo baxalkan dhibkaas u geysta aha
dabeecadii eber naagihii ay lainan cidayaa lagu soo noqday ma la shaqaysanayo
waan gartee marka waxaan niyo sun aas noqday daroogo xun waaye marka waxaan maaragtay aan u aragnaa waan soo dhaweyneynaa maaragtay annaga haddaanu nahay reer waqooyi bari soomaali haddaan nahay horta soomaalida annaga waaba dhib kaloo gooliyaas manugu hayaaba wixii oonba maaragtay dhulkeena iska oo maaragtay xoolnaqotaan iska ahayn hadda wax shaqaysana male baxalkii waxaa waaye maanta ninaa fiir waxaad arki fundi waaye markaad soo shaqey wixii siro kusoo shaqaystayba waxaa waaye maqoogaanaas ku gadaa haye marka niyow dhibkaasaa mataqaana aas nagu hayaa waxaa waaye maaragtay waa soo dhaweyneynaa inna laga joojiyo ama canshuur dheeri laga saaro si ay u gadan waayaan laga dhiga mhm marka intaasa mataqaana aan ku darsanaya waana soo dhaweyneynaa aad baa umahadsantihiin cyfer waa kaga mahad celinaynaa saaxiib sida wanaagsan oo barnaamijkaad nagala qayb qaatay dhegeystaha haysana wuu ku mahadsan yahay wuxuuna nagala soo xiray dhankaasi bandheera balse dhegeystaha xigeenu jileci doona hello stephen Hello.
alaikum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeysta kusoo dhow barnaamijka magacaaga iyo goobta ku sugan tahay aadan baa lidhawal algaartan kaa socay aad baan ugu dhawaa barnaamijka haye
waa tilaabo wanaagsan horta dadka rekost waxay sameeyeen annagana sodaysho mudan haye
marka waxaan ugu baaqi lahayn dadka lasoo doortay ee laga soo doortay noodistan inay dadka oo kale ismuujiyaan mhm oo go-aamada mashiriga ay qaadanayeen oo dadkooda wax u dhimaayo inay hal meel kaga soo jeestaan haye waxaad umalaysaa dadkan aan soo dooran annaga sida madaxda carabta oo kale inay cilada boogo isku ogyihiinoo mhm arrin dadkooda taabanaysa marka ay ka hadli lahayeenba nin walba uu dib isu celin lahayo haye arrinta waxaa fasti dhibaatada lagu hayo dadka wax ka hadlaya waa dadka hore ee, former politicians dadkii soo dhaceen sida cali gunow iyo dadka hore dhaceen wey dad lasoo doortay hadda hataa maalintii la dhahay one man one- one vote one- one shilling la dhahay wax ka hadlaya dadka hore bay ahaayeen waan gartee marka waxaa wanaagsan in lasu imaado oo xildhibaanada m c ayaalka senatorska saddexda county laga soo doorta laisu yimaado oo cilad kasta ciladin nagu soo fool leh iyo macratanna haysata inaan hal meel kaga soo jeesano haye dadkan reer northeastern special and garis county ay hadda ka hadla garis township ayaan deganahay mhm dadka waa la baabi'iyey economically macal politically waa la baabi'iyey mhm marka waxa waaye waxaasna waa dad isku xiran dadkaas markii arrintaas la dhahay markii embu maxkamad ku taalay tegeen mhm marka waxaa wanaagsan dadka markii cilada ay haysato ayaga dhibaatadooda inay hal meel iskaga soo jeestaan oo waxaan jaamacana ku jirnaa iyo jaamacana ku jirnaa inay iska daayaan oo dhibaatada dadkooda haysata ay ka taystaan
haye
maalin dhow waxaan tegay meel bisa hergeysa ay dhahan
mhm waxaan arkay nin laleeyahay maanta xoolihii lama dareerinin helo ku soco ku soco maxaa ugu macnaa yidhi xoolaha ilaa afar saa ay u xareysan yihiin mhm waxaa la yidhi niman mugaambaa raacayeen mugaambaa soomaalida noo isgesan cabsi daraaddeed u raaci waayeen haye ninka xoolahaas lehna wuxuu dhalay saddex wiil afar wiil oo wada qaangaar u dhalay mhm maxaa awey waxaan idhi dhalinyarada intaas oo sana la korinaya ee ciddan ka dhalata meeday baan ku yidhi mhm wuxuu dhahay nimankaas khaadun iyo muquuqaa bay ugu aheen maba joogaanba waan gartay marka waxa weye walaalow heer waxay gaartay mukaamo ay xoola noo raacdo guryahayba lagu dhibaysay day baadiyihi waxan waa program isku xiran oo macala dawladda iyo macala dadkaas lasoo doortay dhulka laga soo doortay ay isku ogyihiin waa aragtada beeraha anaga in la burburiyey Mhm.
magaalada dagaarta waxaa lagu leeyay lacag la-aanaa jirta lacag la-aanta waxaa keenay saddex shay oo isku xiran baa keentay Mhm.
lacagta qaar waxay aada meero qaar Mhm.
tuuye aado waa aragta ambogada wax keena waa ayaga Mhm.
tan kalena ad waxaa waayaba mugaambaa intay beero nagu yeelatay beriyahan waxaa waay magaalada wax kasta keenaysa anagana waxaa laleeyahay lacagta wayba tegaysaa lacag inay magaalada kusoo noqoto ay taha colidgarayson bay wax ku qaban karta oo la dareemi karaa magaalada lacagteeda
haye marka waxaa weeye walaalo programka waa program xiran waan soo dhawaynayaa saddexda county dadka laga soo doortay inay isku xirnaadaan oo ay ka hadlaan cilada dadweynaha haysata anoo barnaamijka dadkaan ku jirinayna khayr badan aan hirgeynaa
waa kaga mahadcelinayaa dhegeystahaasina sida wanaagsan uu barnaamijka nagala qeyb qaatay mahadsanid aanu leenahay dhegeystaha xigeeye maxamed dhankaaga waan ka xumahay dhegeystahaasina qadka ayuu ka laabtay dhegeystayaal waxaan idin leenahay subax wacan u wanaagsan barnaamijkana waa barnaamijka hoggaan kasta xubinta xaaladaha dalka aanu diirada ku saareyno kawntiyada misna ismaamulada sidaad u taqaaniin ee ka hor imaaday misna mamnuucay qaadka ee mukakaaga sidaad u taqaaniin adi ahaan sideed u aragtaa mamnuucidda gobolka waqooyi bari ismaamulada ay ku mamnuuceen hilow stephen soo dhowo walaal magacaaga magaciisa waxaan yidhaha mukhtaar aadan masjid xaggee joogtaa mukhtaar
waxaan joogaa qumbusho oo midera kan ayo gudagal
haddaan guda galan Mhm.
waxaa shay qaadka ka hadlaa ani waxay dihiin dad qooqon oo jeelgen oo muslimaanka naxay haye
calood baa calood leerta kama naxdo maqash haye oo maxaa laga dharga
waa dad oo maal haysta oo ama madax ah
haye ay ay ugu goyn difaacay maqlaya haye waa ku maqlayaa
mandera boqol haddaan haddaan qiyaaso boqol iyo konton kun oo gabdhood ayaa maaragtay ilmahaas guryaha uga baxaysa oo ninkooda waxba weydiinayn ama agoome ama gorobe ama ninkoodaba aad maaragtay shaqo qaban karin ayaa ayaa ilmihii aad diidaysa oo jaamacadaha ka bixinaysa oo oo maaragtay guri u dhisaysa haye
kolka ee, haddii laga waayo mandera qaad laga waayo Mhm.
madaxa wax u qabani ma laha ee, w- w- ee, waxaan qabaa yani inay ay hasuuq weyn a dhacay
oo sabab maxaa dhacay soo dad dhibaato kuma hayo qaadka
waa kuusoo wadaa qaadka ee, waa- waa kuusoo wadaa haye
ilmaha dhumi adiga hasiilihiina waa ilma meeshii rabaan hadday rabaan ha dhumeyne
haye
dadkaan eegta oo waalidiinta oo bilcamaha u badan mudera inaad taqaaniin kale mooy anigu jeelka muu ramee kolkaad dhex qaada intii lacagga oo maaragtay mudera ka soo gelaysa meel ay kasoo gelaysa malaha kow midaas waa too Mhm.
midda kale waxaa waa dadka qaadkii ka shaqaysta kolley haddaan been sheegaa meel walba waa layga maqlaaye intii maaragtay oo ilmihii jaamacaddii way ka bixaysa oo indiga iska bixin waaye ee waxa bixiya oo haddana cidaha dib usoo dira waa dadka ganacsataha oo maaragtay reemudera haye
been been hadday keeni kulley reemudera waa imaqlayay haye marka adiga waxaad leedahay qaadka faa'iidaa laga helaa almuhim
ilmaa waxaa yimi Mhm.
ilmaa waxaa yimi aan ku sheegaa haye
aniga ee, xuquuqda bini-aadanka inaan u dagaallamaan u hadlaa dawladda uma shaqeeyey cabsida uma jirta ilmaa waxaa yimi aan ku sheegaa maqal Mhm.
qaabka toban sana cunay ani weligeyna wax ee, lacag yaro laga hadlaya moogi waxa weyn oo idimi malaha ilmaha waxaa hadlaya ee, daroogo lagu gado farmishooyinka qaadkaba waa darooge
ha ahaadee waa roon yahan ku yidhi si waa la roon yahay mi maqlaysaa haye ay u goyn walaa tafadal ay u goyn ilmaha wixii hadleeyaan ku sheegaa haye waa waa ku maqlayaa si fiican
farmasho kasta oo aniga waxaa siinaya information kasta oo gasha ee, wa- ee, to- ee, labaatan box oo kabasaay baashidiida hadda ee, ee, information kasta waa ka helaysaa waa garta
Ee, maaragtay bahalka looga baashi ilmaha lagu daaweyn jiri oo ufaxa lagu daaweyn jiri Mhm. cough syrup oo maaragtay iyada oo oo daroolena waa ka helaysaa haye
xashiiska eh, fuguna meelaas ka imaada aan la ogeyn hadina dukaamaha maaha oo aniga eh, dembi salimkeenka leen u yeeli maaha koolan ka casina maaha meelaas kusoo dara ma ogeyni Eh, madheera waa lagu dhex gadaa waa garta
kolka eh, iyadoo saas ay tahay Mhm.
haddii eh, qaabka la joojinayaa farmashooyinkii oo dawladdu sharciyeysnaayeen dabaal u helaya dugugada Mhm.
hasuuqa u arkaa ilmihii indi- eh, eh, Ma- indihiga iska bixin jaamacad iska bixinayn ilmihii iska bixinaya hadda waa bixin hadda hadda asugu sideed kun aa bixinaa bixinaa yani basiga gaasiga sideed kun aa bixinaa waxaa maqle waa tahay marka eh, waa la ogyahay inay darogooyin kale jiraan balse macnaha muhiimaddu waxaabay qaadkii maadaama qiimihiisi mogokan waxaa la sheegay xitaa in labaatan shilin lagu iibinayo marka oo cidi walba ay u suroobayso inay gadato meeshaas waa meesha marka ismaamuladan ay ka dagaalayaan baaritaanka sameey adi baaritaanka hala sameeyaan dhiigaya bay bentay tahay in aniga dambiye hadda maaragtay eh, maaragtay eh, alaabtan kala ay ahayn Mhm.
nin inta qaad iska qaata ciddooda iska tagaa meel gooni kuu bunto habeenkii isagoo meel qabo iska saxdaa laga filay haye
kolka inay farmashooyinka lagu gada gabdhihii miskiimaha eh, eh, oo oo- oo maaragtay ilmaha jaamacadaha ka- ka- ka- ka bixinaya laga hor istaaga aniga waa kasoo horjeeda waa kasoo horjeeda ama casinayn hataa madaxweynaha ay maqla idinkii maqla ejiha ay maqla gabanaha ay maqla ma dhici kartaa le ma dhici karto ma dhici karto aad baad u mahadsantahay waana kaaga mahadcelinayna aragtidaada ee ku aadan eh, sidaad noogu soo gudbisay qodobka dooda ee barnaamijka aan ka qaada dhigeeno muxidiin haye nin walba meel ayuu wax ka arkayaa Eh, odaygaas waxa uu leeyahay oo mandheero ku sugan macnaha eh, qaadka dhiba- dad hadiiba meesha laga saaro macnaha dad baa ku tiirsan iyo dhibaato kale ayuu u sheegayaa dad baa ilmo ku korsanayaa buu leeyahay aad iyo aad laakiin em, anoo taas eh, guddoomiyaha ismaamulka mombasa waxa uu dhahay macnaha ilmihiina wax bartaan ilmiheenana waxbarasho la-aan ha ku dhacdo ama qaadkii muqaadaraadkii ha ku halaagsamaan waxa aqbalayna maaha Mhm. Een, maxamed hortan jirtaa waxay tahay Aha.
wax walbobo een, waxaa la dhahay safar markaad u socotaa Mhm.
ee, waxay ku bilaabanaysaa tallaabada horood qaado aad iyo aad
Ee, waa maamaha ingiriisa Mhm.
een, daroogadan inta badan hadda maanta saameyn ballaadhan ku yeelatay dhallinyarada iyo jiilka hadda soo kacayo Mhm.
waxa ugu weyn uu ka bilowda waxay tahay qaadka si fiican ilan wax walbo bilow buu leeyahay aad iyo aad markii qaadkii la bilaabo Mhm.
aa kabaraay lagu daraa ee, xashiishkii lagu daraa Mhm.
darogooyinka kale ee sida lacabahaya sharabooyinka waxa la sheegahaya dhan lagu daraa si fiican
marka bilawgii haddii la joojiya ee bilawga la xira Mhm.
u malayn maayo inay kuwa kale ay soo raaci doonaan sax Ee, micnaha haddii sheygan l- la joojiyo ee bilawga ahaa dee kuwii kalena lama sameyni karo ilaan waxa uu bilow buu leeyahay aad iyo aad marka bilawga horta in la joojiyo weye markii bilawga la joojiyo Mhm.
eh, wixii kalena dhibkii kalena ma imaanayo ilaan qofka markuu meel fadhiisto uu qaadkan cunayo waa inuu helaa wax uu stimkii iyo maskaxdii bedelmaysa wax uu kusii kordhiyo oo uu kusii waxooda in loo- in loo helo waay ilaan shaha haddii sokor aad ku dari weyso macaan muu yeelanaya sax ka waran haddii caleen la-aan u noqdo markadana maxay noqonaysaa marka marka waa sidii oo kale on waa ashihii caleentii sokortii caanihii heelkii wixii iswata weye marka anigu wuxuu een, kulley kuma raaxsanay waxaa weye wa- in la joojiyo oo dhallinyarada in maaragtay nolol iyo mustaqbal iyo waxbarasho iyo wax walba ay yeeshaan Mhm.
aa- aad ugu wanaagsan waxaa ar- hadda fiiri ee, laba waalid baa isku dhacayo ciyaal bay haystaan Aha.
ciyaalkii stress awgiis iyo wixii ala arka inay qaad ku bilaabaan oo daroogo ku bilaabaan oo ee, moqoqa ay ku cunaan wixii. haddii meesha laga bixiyo maxay samaynayaan waxay samaynayaan wax kale ay ku mashquulaan inay raadiyaan sax haddii ay noqoto farsamo gacmeed inay telefoon si loo sameeyo bartaan in electricianka sida stimarka misena dabka guryaha loo geliya bartaan inay beebashan oo maaragtay biyaha qaaday waxaan aysa sameeyaan adigu wax inay ku mashquulaan inta badan oo weli ismaamulada gobolka waqooyi bari looga baahan yahay inay u sameeyaan inay iskuullada misena kuleejyada waxyaabahaas oo kale lagu barto mar weli ilmaha ogoomaha ah kuwa dee waalidkooda kala tegay kuwa dee waalidkooda camoorka ah kuwa dee maaragtay maskiimaha ah ee dee waxbana aanan haysanin oo waxbarashana gafayo soo koray oo doonaya inay shaqaystaan waxay ku shaqaystaan ada farsamayna la baro marka hab badanoo waxaa jirta loogu bedeli karo dhalinyarada inay daroogo ku kacaan misena waxyaabo kale ay sameeyaan fahmaysa Aad marka diyaar.
mas-uuliyiinta waxay ka hadlaan waa diyaar hellow stayfe
halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu dhegeysta kusoo dhow barnaamijka waa sacdiyo joogta magaalada mandheera gaar ahaan xaafadda busley haye
waxaa waayo horta kawntiyaalka oo maxay ahayde laga mamnuucay qaadka waxaa waaye gaafanayaashaas waan soo dhaweyneynaa aada iyo aad annagana khaasatan gaafanageen waxaan ugu baaqayaa inuu daroogada nooc kasta naga mamnuuco waxa maqooqo hebelow lagu haayo ma ahan haye marka mandheera khaasatan dhibaato weynaa ka jirto ka warhaayo malahan dhalinyaradu way halawday waxaa waaye xitaa nimanihii iska day naagayaa khatar ku sugan Mhm.
waxaan leeyahay oon dawladda iyo weliba si khaasatan maxamed adan khaliif aan maxaa la dhihi jiray aan ka codsanaya inuu naga joojiyo sida ugu dhaqsiyaha badan weliba noogala joojiyo aan ka codsanaya
aada iyo aad uga mahadsanta waan kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan oo barnaamijkaad nagala qeyb qaadatay Een, inta badan waalidiinta maxamedo waad ujeedaa Eh, waxay ka cawanayaan oo weli ay codsanayaan in la mamnuuca Si fiican.
darooga magaca daroogaba ku yimaadeen maandooriyo waxay ku yimaadaan Aha.
marka dee een, gobolada maxaa la dhaha waqooyi bari ismaamulada Mhm.
oo wax darooga ee laga joojiyey runtii farxad weyn waay aad iyo aad aad iyo aad marka eh, waxaad dareemi kartaa waalidiintana eh, dhibaato ayay ku haysaa alintaasi eh, ee la xiriirta daroogada si guud markii loo eego eh, Mhm.
muxidiin khubarada caafimaadka way sheegeen oo way ka digeen saameynta ka dhalani karta eh, eh, daroogada Mhm.
iyo dhammaan noocyadeeda kala duwan qaadkan waxaa la sheegay inuu darooga yahay islamarkaana eh, saameyn badan uu qofka biniaadamka u- u geysanaya dhanka caafimaadka markii la dhaho Eh, dad qaar waxaa jira ee ay iska aaminsan waxyaabo aan sal yiraad lahayn oo tijaabo iyo sidoo kale dhanka caafimaadkana aan ama khubaro caafimaad aysan tijaabinin la xiriira eh, fu- waqtiga ayaan ku luminayaa ama fursada iyuu isiinayaa oo waxba maxa ma xasuusanayay iyo waxyaabaaan la joogin ama buuqa maskaxda Mhm.
ayaan ku yareynayaa Mhm.
runaantii waa waxyaabaan eh, sal yiraad lahayn marka oo u baahan dadku inay ka bantoobaan maxamed dabeecadba.
horta hal shay baa jirtaa Mhm.
qof haddaad aragtid inuu fikiro Mhm.
iska reebayo Mhm.
qofkaas waa qof aanan mustaqbal u jeedin aad iyo aad qofka biniaadanka ee aqliga u saaxiibka ah Mhm.
waa qofka inta badan eh, dee inuu fikiro horumar sameeyo eh, nolol samaysto micnaha ku fikiro weeye marka fikradihii aad nolol ku samaysan lahayd yaabaad iska soo xirtaba Sax.
xaggeed u socotaade ma jirto waa ma jirto marka een, meel qofka biniaadankii inuu xanuunsan yahay ma sheegin aniga uu xanuun ku dhashay maskaxiyana Mhm.
laakiinse uu ku dhihi karo een, fikir baan iska reebi Mhm.
runtii ma jirto Eh, tan kaloo xigtana waxaa weeye ismaamulada eh, inta badan elo stayfel salaamu calaykum wacalaykum asalaam kusoo dhow barnaamijka een, magacaaga goobtaa ku sugan tahay nairobi ka soo ciise xasan haye
horta maqooqaha in la gooyo keliya maaye qaadka dhan in la gooyaa wanaaggan waan gartay hadda waa lagu soo logdooya maqooqo waaye aha
qaadkaa ka daran aha gobolka waqooyi bari mandheera gaarisa wajiya daily qariib waa above million aan lacag ah- ah kasoo baxda mhm oo ma hoos u aada mhm anagana reer gaaris reer Maraa- reer Waji- reer wajiya reer mandheera waxaan wiib gacan wiibkeenna ma laha xag waxaan wiibkeenna oon ka qaadno wiibkeenna ma laha mhm daily lacagta qariib oo mandheera camal waxaa lagu qiyaasayay last year waa in 2019 am 2018 ibi mhm waxaa lagu qiyaasayay 1.5 1.8 aa lagu qiyaasayay lacagana kasoo baxda daily oo ay- ma hoos ay kusoo laabata mhm
marka waxaa musiibo soo socotay joojinteedana mooqo maaha e mhm qaadkan dhan malmal joojin kara
si wanaagsan yaa bili wax ka darnaa jira mhm hadda bc asan bilowgiis maneera horta ku gaaray maneeraan tagay
nairobi waxaa laga cunaya alo ku soco walaal
waxaa laga cunaya buusaaga iyo bombeeda iyo bankiga mataqaana mhm aa magaala la geey
haye dhanitay cunayaan marka madaxda iyo culamadii iyo odayaashii dadka meesha joogayna dhallinyartooda iyo waxaas ay ku mashquulsan yihiin mhm waa qaad keliya maahe college waa in twenty two seven and two eightkii mandela waxaan kala dagaalami jirnay maxamed waxaan kala dagaalami jirnay mar harde waxaan kala dagaalami jirnay waxaan kala dagaalami jirnay mogtahay haye hadda waxaan kala dagaalami jirnay magaalada waa kusoo laabtay waa idin ka daran yihiin haye wacyigelinta iyo wacdi wadooyinka la dhigi jirina waayaan ma jiro dadkii odayaalkii iyo dhalinyartii iyo xudublayna ma jiraan mar waxaan oran lahay horta marka horeysa qaadka maqooqa aan ugutoo lagu duubaynaa magaalada ha laga sifeeyo wax walba magaalada ha laga sifeeya yaa bili waay maqashaamo si wanaagsan hadda m- maanta yar ee meeshaan hadda aan la joognayo maqooqo waxban xunay waa colaga kala xidhintay oo qaliin dara loo hagaajiy last week qaliin loo hagaajiy kenyatta maanta soo bixin rabnaa waxaana dhibkaan keenay markii la baariy waxaa la yidhi qaadkaana cunigaas cuni waxaana muxun cunin ma cuni jirin colashi waa kala xidhintay mhm mar marka dadkan waxaan waaba musiibo waa loo jeedaa waxa hadda oo lagu hadda maanta la dhigi karo waa hadda bilowda ma aha haye marka waxaan la mamnuucaya aan kan kale aan laga dhigina mhm wax kastoo xun aan la dagaalana taliirtan ha istaageen arrintaan soo duubaya
aad iyo aad aad ugu mahadsan tahay sida wanaagsan oo barnaamijka aad inagala qeyb qaadatay Een, waa la socotaa maxamed ilaa uu sababo heyl eh, qof Mhm.
calooshiisa ay kala xirmato aad iyo aad aniga qudhayda nafcan arrima arrimahaas la xiriira waa maqlay oo oo qaadka eh, saameyn uu keenay marka waxba wax bay ku geysay marka marba marka ka dambeeyo qaadkii eh, siduu uu kugu geynayo waxyaabo kale Eh, xitaa dhanka cunada nafaqada dadku way way ku liitaan oo aad ku iyo aad liitaan. Salaada.
aad iyo aad xilligii la tukan lahay hurdaa ku jirta adiga si fiican markaad soo kacdana asagaad u fadhiisanaysaa oo salaadii ma xasuusanaysid hadda ka hora waxaa dhacday laba isla qayiilahaya oo hal meel wada joogay Aha.
oo wada sheekeysanahaya yaa xaafadoodii joogeene eri baa soo ag fadhiistay si fiican ilan kii kale wuu kacay wuu baxay haye muuna u sheegin kan Mhm.
sheekuu iska wadaa marka kan haye Een, nafkan ariga ee garab fadhiyo u malaynaya saaxiibkiisa waa gart markuu abaar adi laba saacadood u sheekeynayo Mhm.
uu dhinaciis u fiiriyu arkay arigii oo garab fadhiyo oo ninkina tagay sax markaasu wuxuu dhe dee maxamed baan ku mudaye goormaad naf ari noqotay marka marka bahalkan ma aragtay Ehe.
waxaa weye sahwi badan buu leeyahay habeenkiina dabaqeed dhisaysaa subaxiina dabaqihii waa dumahayaano Aad iyo waxna aad.
kama jiraan marka muslimiinta allaha ka qabto amiin aad iyo aad aad umahadsan tahay dhegeystayaal barnaamijka hogaanka xubintiisa aanu ku eegeynaa xaaladaha aan xaalada dalka on iraahde ayaanu waxaanu ku eegeynaa qarashaadka eh, j- micnaha mamnuucida ay mamnuuceen eh, kawntiyada kala duwan ee dalka qaadka eh, khaasatan mugukaaga sidaad u taqaanin iyadoo kawntiga ee kuwaale inta badan uu soo saaray een, xadido la xiriira ee mugukaaga sida canshuurida canshuurta oo kor loogu qaado dhegeystayaal een, sharciga eh, maaliyadda ee countigani misna ismaamulkan ee kuwaales aad u taqaaneen sanadkan ayaa soo jeediyey isbeddel weyn oo loogu canshuurayo eenay- canshuur lagu qaadayo ganacsatada ka ganacsada ee qaadka eh, iyo mugukaaga labada dhinacba qiimaha lagu soo eh, laga soo jeedinayo een, hal gaari sida gaariga pickupka saad u taqaanin ee l- ee loo yaqaano een, canshuurta horaanta hore ahaana jirtay dee inay noqoto toban kun ayaa haatana waxa ay gaadhay ilaa siddeetan kun ee shilinka dalka ah in lagu canshuuro ee gaarigaasi pickupka saad u taqaanin ee dhanka kalena ee gaariga xamuulka ee broboxka ee badaacadan inta badan ee lagu qaado ayaa horaantii isagana waxaa lagu canshuuri jiray toban kun oo keliya haatana lixdan kun ayay gaarsiiyeen Een, sidoo kale gaariyada waaweyn ee looriyada sida kantada oo kale aa, iyagana waxaa lagu canshu waxaa haatana lagu canshuuraya boqol kun oo lacagta dalka ah sidoo kale badeecadani gaariga ee miisaankiisu uu ka badan yahay shan iyo toban kun mise shan iyo toban tan uu ku kacayo saddex boqoloo kun oo shilinka dalkani kenya eh sida ay soo saartay ismaamulka ismaamulka sitaawanirahda ee kuwale dhanka kale sidaad u taqaaniin gaadiidka ee boodhaboodhaada isagana inta hore waxaa lagu canshuuri jiray saddex kun oo shilinka dalkaa haatana waxaa lagu canshuurayaa soddon kun oo shilinka dalkaa dhanka kale jawaanka sidaad u taqaaniin ayaa waxa uu horaanta hore joogay in lagu canshuuro laba kun iyo shan boqol haatana waxa uu gaaray labaatan kun tugtuga misna bajaaj taasaad u taqaaniin haatana waxaa lagu canshuuraya afartan kun oo shilin canshuurahani ayaa waxaa lala beegsanayaa in la xakameeyo misna la cadido qaadka sida mogokaga sida u taqaaniin inta badan dhibaatooyin badan mise saameyn ballaaran ku yeeshay bulshada qeybaheeda kala duwan sida dhalinyarada kountiyada mise ismaamulada xeebta iyo kuwa gobolka waqooyi bari ayadoo ismaamulada gobolka waqooyi bari ay la safteen gobolka xeebta sida kuale county taytataveta county kilifi mombasa iyo kuwooda kale dhiigooda kale dhegeystayaal waxa ayna sabab oga dhigayaan in dhalinyaradii saameyn aad iyo aada u ballaaran uu ku yeeshay moqoqaqa mise qaadka sidaad u taqaanin qodobkeena dooda ah ee barnaamijka aanu ku eegi doona wuxuu yahay sideed u aragtaa in gobolka waqooyi bari sida ismaamulada gaarisa wajeer iyo mandheera ay iyagana ku raacaan gobolka ee xeebta in la mamnuuco isticmaalka ee mugukaaga saameyn intee la eg ayuu ku yeelan karaa isleedahay haddii la mamnuuco ee mugukaaga qadka telefoonka tooska dhegeystayaal nagala soo xiriiri kartaan wuxuu yahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber dhammaantiin waxaan idin leenahay barqa waxaan u wanaagsan
fm codka gobolka waqooyi bareed nagala socotaan dhegeystayaal mawjadaha kala duwan eed naga dhegeysaneysaan barnaamijka hogaan kasta ayaan ku guda jirnaa qeybihiisii dambe dhegeystayaal saacaddu markii soo dulistaagto tobankii barka ee barqanimo waa soo afmeeraynaa barnaamijka dhegeystayaal dhanka adeegyada qeybta ka ah barnaamijka dhegeysta shirkadda caanaha badada brooks ee dhegeysta waxay ku leedahay ka faa'iideyso qiimo dhimis dhammaystiran oo lagu hayo oo aad ku helaysa boqolkiiba shan iyo toban dhammaan dukaamada kala duwan ee kuwa tafaariikhda iyo kuwa jimlada meel kastoo dalka ka joogto islamarkaana ka dhig cunooyinkaada ku wanaagsan dhammaan waxyaabaha aad diyaarinayso ayaad ku darsani kartaa dhegeyste haddii aad doonto waad cabi kartaa shaah ayaad ku darsani kartaa cabitaanka noocyadiisa kala duwan nooca smootiga loo yaqaano mishaarida iyo waxyaabaha lamidka dhammaan ayaad u adeegsani kartaa inaad ku darsato caanaha badud ee brookside ee saafiga ah laga bilaabo shan iyo tobanka gram ilaa iyo laba dhibic shan kilo gram oo kuwa gasaca ku jiraana ayaad qiimo dhimis ku helaysaa dhegeyste tag maantaba dukaanka kuugu dhow oo ka faydeyso caanahan badod ee brookside milk powder balan dib u milicsano gudoomiyaha ismaamulka mandera maxamed khaliif oo toddobaadkii aanu kasoo gudbina maalintii sabtida xilligii lagu guda jiray munaasabadda maalinta madraka day sheegay in wadatashi sidoo kale iskaashi badan ay sameynayaan kahor intaysan ku dhaqaaqin tallaabo islamarkaana uu sheegay qaadki inuu yahay waxyaabaha dhibaatada ku hayo shacabka
arintii qaadka waa laga haya kenya dhan watu wameongea juu ya miraa the last one week eh? na wengine wanasema miraa sio drug miraa ni cash crop sio wengine walisema hivyo, lakini vile tunaamini miraa sio cash crop. So sasa man, Watu wengi walinipigia simu, viongozi wengi, wengine wamenitumia message, walisema gavana, si hata wewe utangaze kama gavana ya Mombasa na, ya, na Kilifi ndio tupige marufuku hii maneno ya miraa. Niliwaambia kidogo inataka consultation. Unajua, under the new constitution kuna kitu inaitwa public participation, ama namna gani? Lazima wananchi wa- wananchi waulizwe, viongozi pia- wengine pia wahusishwe, ndio tuongee juu ya mambo ya drugs akiwemo miraa ndani, sawa? Lakini sio mzuri tu gavana asimame aseme kuanzia leo imepiga marufuku miraa. So inshallah hiyo hiyo hiyo conversation tutaanza na tutahusisha viongozi wote because hapo county laws yetu inatengenezwa na county assembly members. Tutaanzia na hawa tutawa- tutawaleta wa, eh, our national leaders the MPs, senators and all the other leaders tulete wazee na huluma ndio tuongee juu yake. Ndio gavana akitoa amri, sio kitu ya gavana ametoa peke yake, ama namna gani? Si gavana akitoa amri watu wataenda kotini. So we want to have an holistic approach eh, towards eh, this menace, lakini mimi naamini kama, kama gavana miraa is not a cash crop. Miraa is a drug just like any other drugs.
kaasi waa gudoomiyaha ismaamulka Mo- mandera maalintii sabtida xilligii munaasabadda mandera ka dhigay ee hadalkiisa ama aragtidiisa isna ku biiriyey dooda wadanka ka taagan ee ismaamulada gobolka xeebta haywadaan ee la xiriira qaadka gaar ahaana nooca muguka loo yaqaano oo la doonaya oo ay ee, oo- ismaamulka Mom- Mom- mombasa ay bilaabeen inay mamnuucaan in la isticmaalo la iibiyo ama ismaamulka gudihiisa ee loo gudbiyo ama deegaanada kala duwan ismaamulada kilifi iyo sidoo kale kuwale iyaguna tallaabadaasi qaaday halka ismaamulada gobolka waqooyi bari ay ee, ku dul wareeganayaan oo ay sheegayaan in tallaabadaasi ay qaadi doonaan bal dhanka iyo dhegeystayaasha qadka telefonka iyo qeybihii ugu dambeeyey ayaan siinaynaa mixidiin qadka telefonka eber toddoba sideed ber hal eber- eber- eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber ayaad nagala soo xiriiri kartaan dhegeystayaal si aad aragtiyadiina noogu soo gudbisaan
helo stephen ka xumahay dhegeystahaasina fursad muusan u helin barnaamijka ay nagala qayb qaato Aa, dhegeystayaal qodobka dooda ee barnaamijka aanan ku eegeyno misna ku faaqideyno ayaa wuxuu yahay eh, sidee baad u aragtaa in ismaamulada gobolka waqooyi bari sida mandheera wajeer ee gaarisa laga mamnuuca eh, qaadka ayagoo ilow stephen asalaamu calaykum walaalkay wacalaykum salaam kusoo dhowo barnaamijka magacaaga goobta ku sugan tahay walaalkay mandheeraan jooga oo munasteexa haye
horta walaalkay maxaa la dhihi jiray maqaadka hadda la joojinayo horta aad baa looga daahay ma garat haye qorshaha waa qorshe mar hore in laga laga la hagaajiye la rabay oo mar hore in la- laga hadla la rabay ma garat Mhm.
maruu dad halakeesi oo cayaalka rafaadsaday oo maxay ahayd dadkii oo soo cuni jiray hadda gaboobeen waa laga daahay waxaan leeyahay horyaha looga socdo gobolka waqooyi barina ha ka hor imaadaan qaabkan la jooji waa ku taageersan annaga ma garan haye hooyooyinka haddaan nahnay anagoo hooyooyin ku hadlaaya waa taageersannahay in la joojiyina waa rabnaa waayo wax faa'iido ka imaanaya ma laha waxaan ugu baaqa dadweynaha gaadka ka qanacsanahay ma garan Mhm.
oo bedel khayrka horta inuu ilaahay siiyo ma garan Mhm.
wax wanaagsan aa laga shaqeeya wax fiican aa laga shaqeeya laakiin wax xun lagama shaqayni kara danku ma jirto wax cayaalkaaga fasahaadaayo oo cayaalka dhib ugu imaanayo oo hooyooyin ku dhibtoonayeen oo ma wax wanaagsan maha ma garat haye gafanaha bambaaso waa in lagu daydaa wax lagu dayduu mudan yahay marka dadweynaha qaad ka shaqaysanaana waxaa waaye inay b- wax kaloo ka wanaagsan oo eh, ka manaafacaad badan inay ka shaqaystaan waa laga maarmaan ma garat Mhm.
inay ka hor imaanin oo gafanayaalka hadday lacala ku dhawaaqaan ay ka hor imaanin ma dhammaan oo ay samaynin oo ay ku taageeraan way fiican tahay dad dawladana ay maxay ay gacan qabato meele ay ku ganacsadaan iyo dhaqaale kale ay ku ganacsadaan in la siin iyadana lagama maarmaan waayo ma garan haye hooyo qaadka kuwa ka shaqaysanaysa oo ilmaheed ku dabirinaysa hal mar haddii qaad la joojiyo meesha ay ku ganacsanaysa hal mar shaqadii ma aadi karti la-aan iyo dhibkeeda ay leedahay ma garan Mhm.
labada dhinacba dhib waa laakiin waxaa la rabaa hooyooyinka in la aruuriyo oo lacag fiican dawladda ay u qoondayso countiga ha haataa national government ha haataa in ayagana oo wax la- ay ku joogi karaan oo shaqo kale ay shaqo kale shaqo kale loo abuuro iyadana laga maarmaama way fiican tahay laakiin qaadkan la joojinaa saqiir iyo kabiir oho waayeel nin iyo naag wax wanaagsan uma aha ma garat haye wax wanaagsanaa laga shaqeeyaa dadweynaha meel kastoo ay joogaan soomaali gaar ahaan qaadkan way way ku fasahasan tahay runtii markaa markaan ka hadalna ma garat cayaalka yaryaraaya hadda ah, maxay ahdo naga baran haayo waayeeladiyaa qof waxaad arkaysaa siddeetan sano jirood qaadka iska cunaad arkaysaa Marka, manaafacaad fiican oo iska helaan maaha ilkii caafimaadka waa kuukan uma roono ilkii Mhm.
uma roono
haye Aan- qarashkii waa kanaa wuu la dagaalamaa ma garad meelka Mhm.
uu ku fiican yahay hadda maanta aan hata waa fiican yahay aan dhihi karna malaha ma garad haye waxaan leeyahay dadweynaha ay dhegaysanaa sarafta mudan qaadkan ka waantoobo inta ka shaqaysanaysana bedel kheyr qabo oo barakaysan wax barakaysan xag ilaahay inay ka bariyaan oy bedel kheyr qabo wadamo fara badan oo yurub iyo meelahaas oo no- meelihii qaadka lagu iibin jiray waxaa nagu maqaale inay cabitaano iyo maqaayadooyin u wanaagsan laga furi ma garad annagana waa ka furan karnaa alxamdulilah rabbilcaalamiin waxbayay qaadka nagu soo hawin wax wanaagsan nooma dan noogama jirto cayaalkeena ku fasahaadi cunug iskuulka aadayo malaha cunug cunug walbaba ku kala sii fasahaadinaa daroogadaas ka qayb ka yahay daroogada amaala wax faa'iido leh ma aha waxaan leeyahay dadweynaha dhegaysanaa kheyr allah idin siiye allah idinka soo hanuuniye ilaahay ha idin hanuun kheyr qabta allah xag ilaahay ha idinka keena irsaaqad barakaysan xag ilaahay allah idinka siiye iska joojiyaan le meel walbo joogtiin waan la dagaalama insha allah walaalkay gafara hadalkiisa waa maqlayne kheyr allah siiye inuu joojiyana waa maarmaan insha allah inuu asagana dadweynihiisa la tashado shaqaalaha la tashado oo waa laga maarmaan siduu hadda- siduu hadda sheegay insha allah bedel qeyb qaba ilaahay ha keena ilaahay idinkiisa insha allah waa barqa waxaana wanaagsan ku leeyahay barqada mideh waad ku mahadsan tahay sida wanaagsan oo barnaamijka nagala qayb qaadatay qeybihii dambe barnaamijkan kusii soconaa dhegeystayaal labada dhegeystaye ugu dambe ayaanu fursad siinaynaa barnaamijkana waa soo afmeri doonaa hilow stayfe ka xumahay dhegeystaha sinaa qadka ayuu ka laabtay hilow stayfe kusoo dhow barnaamijka magacaaga goobtaa ku sugan tahay cali wajic haye cali waad la socotaa soo maha xaafis haye horta waan u hambalaynayaa gabanaha mombasa hambalyaan leeyahay haye
marka annaga hadii haddaan nahay reer waqooyina dee dhibaato gaar ugu hayaa haye qolyaha soo saaro meeriga waxay leeyihin leeyihin dhaqaalaheenu wax u geysanayaa dhaqaalahaana la curiyaaminayaa mhm annaga meeqaa dhibaato nugu hayaa dhibaata dhaqaalu nugu hayaa mhm caafimaadu nugu hayaa mhm tu bulshuu nugu hayaa mhm tu akhlaaquu nugu hayaa mhm intaasoo dhibaato anaa nugu hayaa haye Ayaga- ayaga dhaqaalahooda dib ay ka fikirayaan mhm annaga intaasoo dhibaato maxaan uga fikiraynin
waan gartay
haye mida kale gafanayaasha in wax la sheegay waxba lagama sugaaya dadka ayag maxaa yeele howlihii ka weynaa bay gabeen halo ku soco walaal
howlihii loo dirsaday gabeen qofku mid qabto yuu mid kale ku dar karaa howlihiiba loo xilsaaray horey mu gabeen guryahooda iska fariisteen waxgurasho iyo waxboobun bay iskaga jeedaan marka hadda waxay ku hadlayan makasaynagee hadlayan taa makasida waxay ku hadlayaan kuwan inay meesha ka baxaan oo kuwa kale la xero sidan dhaamaan cunin kuwan wax laga firaya igmaba jiro waa kuwan waa meel madow dembigooda bak qalbi madooda ku dhace carabkooda wuu madoobaayo marka kuwan waxba kama filayne ilaahay kuwa kuwan amahano
waa tahay dhegeystahaasina wuu ku mahadsan yahay sida wanaagsan oo barnaamijka inagala qayb qaatay ee dhegeystayaal qeybihii dambe ee barnaamijka ayaanu ku guda jirnaa adhamaal intii barnaamijka si tooska noogala soo qayb qaatay waad ku mahadsantihiin inta idaacadda dhegta ku hayay idinkana waad ku mahadsantihiin aan nagala soo qayb qaadanin barnaamijka oo inoo bilowday ee, saaka waxaa idinla socodsiin anigu waa muxudiin xasan maxameda ee, dhankaas iyo farsamadii ee, qaybna barnaamijka igala hawaa saaxiibkey maxamed cali madoobe dhegeystayaal intaan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamijkiisa xige waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanilah